taratan qur-aanka kariimka ah oo ay ka qeyb galeen sagaashan arday oo isugu jiro wiilal iyo gabdho ayaa lagu soo gebagabeeyey xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab ardayda ka qeyb gashay tartankan ayaa ku tartamay soddonka labaatanka shan iyo tobanka iyo shanta jus ee qur-aanka kariimka muddada uu tartanka socday guddiga tartanka qur-aanka kariimka ee lagu soo gebagabeeyey xagar dheer ayaa warbaahinta la wadaagay natiijada ardayda tartantay raqamka saddexaad qur-aanka oo idil waa la isku mari waaye laba arday baa isla qabsadeen laba arday baa raqam raqamu haalif ku shirkoobeen labada arday waxaa la kala yidhaahdaa isku darajay haystaan midka la horyeeriy u male inkan dambe gadaal an ka yari inuu ka fiican yahay waa isku darajo muusa moxamed barkhadle iyo xasan aadam cuhmaan kaalinta labaad qur-aanka oo idil waxaa galay ardayga la yidhaahda xasan cabdi roble boqolkiiba sagaashan iyo saddex xasan cabdi roble egan ha loo diyaargaroobo ha loona barakeeyo ardayga kaalinta koowaad galay awowgiis baan ka bilaabi si aan marba loogu boodin deero waa layihaha deero aabihiisna xasan isagana waxaa la yihahdaa cabdi cabdi xasan deero baa kaalinta koowaad galay qur-aanka oo idil maa shaa allah boqolkii wuxuu keenay sagaashan iyo saddex dhibix lix cabdi xasan deero sheekh mahdi sheekh ibraahim guddoomiyaha culammada xagar dheer oo tartanka soo xiray ayaa bogaadiyey ardayda ka qayb gashay waxaan ugu ducaynayaa dadkaas qur-aanka ilaah kula baxay ilaahay ha barakeeyo dambigoodna allaha dhaafo qof kasta wuxuu bixiyey wax ka khayr baan ilaahay siiyo in allaale intii ka qayb qaadatay ama dhaqaalo gelisay ama fikir gelisay ama u soo lugaysay usoo maartay safartay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadkaa ilaahay u ziyaadiyo aad bayna umahadsan yihiin dhammaan dadkii awlahaasoo dhan ka qayb qaatay aad iyo aad bay mahadsan yihiin arday sidoo kale way mahadsan tahay macallimiinta way mahadsan yihiin
si kastaba in ardayda lagu tartansiiyo qur-aanka kariimka islamarkaana kuwa kaalmaha horogala la guddoonsiiyo abaalmarino ayaa ka qayb qaadanayso dhiirigelinta ardayda barata qur-aanka kariimka ee qowlka eebe